waxaa xaqiiqo ah dagaalkii gobolka sool ka dhacay oo dadka reer puntland iyo dhammaan dadka a c c ee runtii isdifaac iyo inay karaamadooda ilaaliyaan ku dhacay waxaan ku baaqaynaa inuu dagaalkaasi soo noqnoqon sabab kasta kii hore ha ku yimaado waxaan u rajaynaynaa gobolka degganaansho waxaan ka rajaynaynaa maamulka somalilan in uu nabadgelyada iyo wanaagga ka shaqeeyo waxaan diyaar u nahay cid walba oo nabadda iyo horumar ka shaqaynaysa inaan la fadhiisanno waxaan rajaynaynaa in la ixtiraamo dadka iyo doonistooda ss khaatimo waa xaqiiqo jirta marar horeeta ayaan halka ka sheegnay haddana qorshaha dowladdu waa ku jiraa waxaan ixtiraamaynaa ra'yigooda waxaan rajaynaynaa xukuumadda puntland oo ku dhisan dastuurkeeda iyo qawaaniinteeda dhulkii iyo dadkii aasaasay ay saldhig u yihiin haddana degaankii doona inuu aragti cusub la yimaado dowladda puntland insha allah waxay rajaynaysaa si deggan oo ay maslaxadi ku jirto oo horumarka dalkan saldhig u ah in ay u abbaarto waa waajibna saaran dhammaan geyga puntland inaan difaacno inaan u adeegno inay xuquuqaha ay leeyihiin ay wada helaan waxaan sidoo kale rajaynaynaa inaanan u rajaynayn inay cid kaleet ku soo xadgudubto waxyeesho waxaan kaloo annagana aan rajaynaynaa dhinaceennu inaan xakamayn iyo deganaansho aan ku wajahno iyo daris wanaag dadka walaalaha ee la noolna colaad dadka way ka soo daaleen waxay u baahan yihiin bil rabadaan baa la galay ummadda muslimiinta meel kastay joogto inay iscafiso ummadda soomaaliyeed inay iscafiso in xaaladaha jira ay si dhaba u abbaarto waxaan rajaynayaa si loo ilaaliyo midnimada iyo wadajirka iyo badqabka dhulka soomaaliyeed oo runtii mararka qaarkood xadgudbiyo ay ka jiraan waxaa saldhig u ah tafaraaruqa bulshada soomaaliyeed dhexdeeda ka jira haddii aan rabno inaan difaacno dhulkeenna iyo badaheenna iyo degaanadeenna waxaan u baahannahay inaan annaguna is-ilaalinno midnimadeenna dhowrno wadajirkeenna ilaalinno arrinta somalilan waxay u baahan tahay si dhab ah in loola xaajoodo waxaan rajaynayaa inay puntland ay diyaar u tahay wadaxaajood dhab ah oo horseeda deganaansho mustaqbalka soomaaliyeed khilaaf kasta oo jira xal buu leeyahay waxaan u rajaynayaa dowladda puntland qaybaheeda kala duwan iyadoo kaashan doonta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dhammaan maamulada iyo dowladaha kaleete xubnaha ka dowladda puntland inay iska kaashan doonaan sidii loo heli lahaa dal midaysan xasiloon sharciga qawaaniin ku dhisan isu dheelitiran ilaaliya danaha dadka soomaaliyeed dhammaantood meel kasta ay joogaan